أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kaa socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku maqli doontaan inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo maanta qarax la eegtay gaari ay saarnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo marayay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho maxaa khasaare ah oo cadowga qaraxaasi ka soo gaaray barnaamijka ayaan idinkugu haynaa waxaa kale oo aan caawa idiin haynaa dardaaranka istishhaadigii saddexaad oo ka mid ahaa halyeeyadii fuliyey howlgalkii saldhigga godka jilcow ee magaalada muqdisho isagoo reebay fariimo dhaxalgal ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan daraasad caalami ah oo daboolka ka qaadaysa qayb ka mid ah ujeedooyinka guracan ee ciidamada kufaarta afrikaanta ee xoogga ku jooga dalka soomaaliya warbixin uu qoray macadka daraasaadka ee dalka denmark ayaan caawa idiin haynaa askar iyo saraakiil fara badan oo dowladda riddada ee turkiga uga bakhtiyey waddanka azarbajaan kadib markii ay la dhacday diyaarad militari xaflad lagu daahfurayey dufcaddii labaad ee macadka qurduba oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo kuwo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijka faafreebka wararka ee mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la eegtay gaari ay saarnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta kaas oo marayay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi barnaamijka faafreebka wararka usoo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka bukhaari xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen wadada warshadaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan xero jarmal kaasi oo lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay wateen maleeshiyaad ka tirsan booliiska ridada waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa daraasad caalami ah oo daboolka ka qaaday qayb ka mid ah ujeedooyinka dhagaraysan ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya danish institute for international studies oo ah hay-ad cilmi baariseed oo caalami ah islamarkaana ay maalgeliso dowladda denmark ayaa daraasad ay samaysay kusoo bandhigtay qayb ka mid ah ajandayaasha dhagaraysan ee waxaa loogu yeero beesha caalamka iyo dalalka gobolkuba ay ku leeyihiin duulaanka gardarada ah ee muddada ku dhow labaatanka sano ka socda dalka soomaaliya waxay sheegtay in howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee muddada dheer loo soo kala bedelayay shaatiyada sida amisom atmis iyo eyusom ay dhammaantood dahaayeen kuwo aan marnabo lagu salayn danaha soomaaliya balse lagu hago ajandayaasha ay leeyihiin maalgeliyayaasha dibadda ee wadamada reer galbeedka iyo dalalka ciidamadooda u soo diray soomaaliya howlgalka lagu sheego taageerada nabadda ee midooda afrika ee soomaaliya ayaa warbixintu sheegtay inay si joogto ah u ahaayeen qaab dhismeed ay maalgeliyayaasha dibaddu gaar ahaan maraykanka iyo midooda yurub u adeegsadaan danahooda wadamada deriska ah ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya sida etoobiya iyo kenya ayay sidoo kale daraasadu tilmaantay in iyaguna ay u adeegsadaan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya si ay u horumariyaan una fushadaan ajandayaashooda u gaarka ah hay-addan waxay daboolka ka qaaday in etoobiya ay doonaysay in ay xakamayso kana hortagto aragtida soomaali mid ah halka kenya ay ujeeddadeedu ahayd in ay abuurto aag difaac oo ku yaal jubbooyinka kana dhanaa xasiloonida soomaaliya isbeddelka ku yimid maalgelinta howlgalka midooda afrika ay daraasadu sheegtay in ay si cad u muujinayaan dhaqdhaqaaqyadan isdiidan iyo midnimo la-aanta ka dhex jirta howlgalka oo ka dhashay ajandayaal iskhilaafsan oo ay leeyihiin dalalka derisku warbixinta soomaali memo oo aad u dheereyd halkaas ayaan uga baxayaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad milatari oo turkiga uga burburtay suudinta azerbaijaan iyo georgiya wararka ka imaanaya xuduudda u dhexayso dalalka azerbaijaan iyo georgiya ayaa sheegaya in diyaarad ciidan oo ay lahayd dowladda riddada ah ee turkiga ay maanta ku burburtay halkaasi wasaaradda difaaca ee xukuumadda ankara waxay sheegtay in diyaaradda oo ah nooca c boqol iyo soddon ee daabusha xamuulka milatari ay maanta ku burburtay xuduudda labadaasi dal waxayna intaasi ku dartay in diyaaraddu ku jeeday turkiga kana timid dhanka azerbaijaan madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo ka hadlayey munaasabad ka dhacday caasimadda ankara ayaa sheegay in dadaalada lagu raadinayo haraadiga burburka diyaaradda xamuulka milatari ee maanta dowladdiisa kaga dhacday xuduudda azerbaijaan iyo georgiya ay ku guda jiraan waxaa si muruga leh igu soo gaaray warka ku saabsan dhicitaanka diyaaraddii xamuulka milatari ee nooga dhacday xadka u dhexeeya georgiya iyo azerbaijaan dadaaladeennu weli way socdaan waxaana si wadajir ah ula shaqaynaynaa maamulka georgiya si loo helo haraadiga diyaaradda ayuu yidhi erdogan muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay diyaaradda oo laba garab u kala jabtay oo dhulka kusii hoobanaysa iyo qiiq ka baxayey turkigu si rasmi ah uma shaacin tirada dadka saarnaa diyaaraddan ciidan ee maanta dhulka soo dhacday haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dadkii laga barakiciyey suuqa siinaai oo ka hadlay xadgudubyo ay kala kulmeen xukuumadda muqdisho xukuumadda muqdisho ayaa tacdiyaad kala duwan oo uu ka mid yahay jirdil ay u geysteen haweenka iyo waayeelada kula kacay dadkii shacabka ahaa ee ay ka burburisay guryihii ay ku lahaayeen dhulka siinaai ee magaalada muqdisho mid ka mid ah dadkii ku naafoobay sababo la xiriira burburintaasi iyo barakicinta ayaa sheegay inay xadgudubyo kale oo dheeraad ah dhulboobka kala kulmeen xukuumadda muqdisho isagoo xusay in la jir dilay odayaasha waayeelada ah haweenkana si gaar ah loogu xadgudbay xubintiina caawa cabdulwahaab waa inaga intaa waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan dardaaranka istishhaadigii saddexaad oo ka mid ahaa halyeedihii inqimaasiyiinta ee weerarihii godka jilcow istishhaadigan allah subxaanahu watacaala ha ka aqbalay shahaadadiisa ayaa lagu magacaabaa yaasiin sheekh xasan maxamed shujaac waxaana uu bixiyey dardaaran dhaxalgal ah oo aad u saameyn badan haddaba ku soo dhowaad ah dardaarankiisa قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
سلام نمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنين سنمضي في
walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay khaasatan reer jilcoow insha allah waxaan leeyahay biidni illaah wakti yar wakti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaan rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaan ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiina aad nabad ku tagtaan
لأجل كفر ليمنع بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا كتاب الله يدعو للجهاد yaasiin sheekh xasan maxamed oo ku magac dheeraad daacad ama shujaac waa haliyey ka tirsanaa majmuucadii inqimaasiyiinta ee weerarka ku qaaday xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ka soo jeeday beesha eelaay ayaa ku dhashay degmada buuraha kaba ee wilaayada baay halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga هانين تقول أما ترون الكافرين سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا istiishaadii yaasiin ayaa ka mid ahaa halyeeyadii allaah u doortay inay fuliyaan howlgalkii uhiilinta madluumiinta ee ka dhacay godka jilcow howlgalkaasi oo shaafiyey qulubta muslimiinta ayaa waxaa ku halaagsamay murtadiin fara badan oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad inqimaasi yaasiin oo muddo tamanin jiray fulinta howlgal istiishaadi ah ayaa faraskiisa ku buqno gooyey dhismayaasha godka jilcow isagoo u hiilinayay maxaabiistii muslimiinta ee jeelkaasi ku dhibaataysnaa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينة هي الدنيا ورب البيت تفنى فوبوا للجنان مشمرين وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا أنا وكفلا وهي مقعيقة ياسين شيخ حسن محمد ولا مجاهدين أي قانان daacad walaalaha maktabkan waxay yaqaanaan shujacyare insha allah waxaa rabaa inaan soo gaabiyo maadaama waqtiga ay yaryahay saacadooyin yar heestaa insha allah biidnillah waqti kooban waqti dhow insha allah waxaa rabaa cadowga ilaa inaan la xisaabtamo shaqada islaamka iyo dhiibtan inaan gutaa rabaa marka waxaan leeyahay walaalahayga muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ilaahay ka cabsada meel kasta aad joogtaan ayaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah maanta waxa aan ku walaalownay waa diintaani waa muslimnimadani waa walaalnimadani waxa weliba waxaa ugu horeeya qofka muslimka ah oo diintiisa qaatay ilaahaygiisa gartay rasuulkiisa gartay waa walaalkeeni laakiinse qofkii muslina ah uu dhahaya diintiisuna uu ku jeestay rasuulkiisuna uu la dagaalmay ilaahaygiisana uu ka casiyay kaas walaalo manahan fahna marka insha allah waxaa leeyahay niminyo muslimiinta ah waa u jeedaan walaalaheena reer khaza si loo galaayo waa u jeedaan walaalaheena muslimiinta ah meel kasta joogan si loo galaayo walaalaheena soomaali jooga waa u jeedaan maalin walba xabsiyada loo dhibaataynayo markasta ay ku joogi kartaa walaalow adoo muslim ah diintaa haystaa rasuulkaada aamintay ilaahaygaada rumaysay siday ku fidhin kartaa si xaafadaad ugu joogi kartaa walaalow war muslimnaad tahay diintaada usoo kac walaalahaada difaac diintaada difaaco dalkaada difaaco nimankan gaaladan oo ilaahay ka casiyaan la dagaal war dagaalka maxaa ga cabsinaya war haddaa cabsanaysid hataa dagaalka hataa ka qayb kaadan karin islaamka sheeko kale u qabanaysaa jihaadka soo gal ha isdhihin haddaa fuli aad tahay cabsanaysid xaafadeyda isku joog hasdhihin haisdhihin micnaa jihaadkan wuu weynyaa ilaahay subxaana watacaala hadda aad abadda aa cabsanaysid abadda adaa baran doontaa insha allah kaskaada u baranaysaaye jihaadkaan soo galaa ku leeyahay waxaa idinku anaya jihaadka naftiin iyo maalalkiinba ka bixiya jidka ilaaha infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum walaalow muslinaad tahaa diintaada difaaco ha cabsanin insha allah adoo diintaa difaacanaysa hadda adduunkan ka tagtid ilaahay subxaana watacaala wixii noo ballanqaaday waa og tahay marka walaalahay mujaahidiintana uu soo jeesto horta wallaahi alxamdulilah maanta ma rabin ilaa- inaa walaalahay mujaahidiinta aan ka tago inaa maanta inaad fi micnaasaan igu sugotiyaan annagna aan ka tago ma rabin laakis waxaa ee qasbe ina maanta aa walaalahay mujaahidiinta ayagoo ili joogaan aa macsalaamayo aa ka tago waxaa ee qasbe micnaha wallaahi bilaahi wax kale ma ahane walaalahay xabsiyada ka jir oo maalin waliba liska dhibaatayna wallaahi bilaahi taas ayaa qasabta waxaan leeyahay insha allah sabra gadaasheyda insha allah ilaahi subxaana watacaala idin waxaa idinka barinaya ila- inaa gadaasheyda ilaahi subxaana wataala idin fidnaynin gadaasheyda insha allah inaa jihaadkan aan ka tegin ayaan rajeynaya ilaahi subxaana watacaala waa idinka barinaya wallaahi maanta wax kale ma ahan wallaahi maanta waxa- waxa waxa i qasbi micnaa ana inaa ani maanta idinka tago wallaahi waa ogtihiin jilco waxaa ka jir wallaahi bilaahi waa ogtihiin walaalo muslimiina gabdho muslimiina walaalahay wallaahi bilaahi waxaasaa fiirsin waa wallaahi bilaahi waxaa go-aansaday inaa dhafahayga iyo hilbahayga inaa wallaahi bilaa adduunkan walaalahay in la dhawaatay ana adduunka iska joogo wallahi inay macquul ahaynna arkay marka walaalayaal insha allah nin walba geeridiis waqtigiisa kama hormaro mana kadib dhaco marka waxaa idin leeyahay insha allah walaalayaal insha allah waxaa leeyahay nimiyow jihaadkan jihaadkan anigu waa baxay walaalaha igu socon waa isla baxnay insha allah jihaadkan idinkaa idinka tagnay marka hore jihaadkan waxaa waxaa lagu soo gaarsiiyey sidaan amal maalin walba qofaa shiida mina qof kale qof kale uu tahay qofka mina hal maalin jihaadkan ma iloonin insha allah waxaa idin leeyahay gadaasheen yaa jihaadkan la cidlaynin gadaasheen jihaadkan yaa laga tagin Ga- gadaasheen micnaha yaa laiska fadhiisin xaafadaha laiska fadhiisin walaalayaal walaalahay mujaahidiinta waxaa leeyahay walaalayaal sabra sabra sabra insha allah biidni illaah ilaahay waan- waa noo nusrayn doonaa nasrina siin doonaa insha allah markaa shahiidnana ilaahay subxaana watacaala waxaa ka rajaynayn waa ogtihiin insha allah walaalayaal waxaan leeyahay sabra saaxiibada mujaahidiintan waxaan leeyahay saaxib yaal wallaahi bilaahi waa idin jeclahay waa idin jeclahay wallaahi bilaahi waa idin jeclahay waa isku barni waa jihaadkaani kan waxaa ku alaalowni waa waa diinteeni inaa idinla jihaado maalin waliba aan idin garab taagnaado jihaadkan aan isla wadno meel aan isla gaarsiin waa rabe laakiinse insha allah walaalayaal tayadaa soo hormartay saaxiibkaygiiyo sabar ha idloon insha allah ma idloon doontid ani insha allah ma dhamanayo ilaahi subxana watacaala wax ka rajaynaya ma dhamanayo insha allah inaa ilaahi rab- ilaahi subxana watacaala shahaadaysa rajaynaa insha allah waa noolaan doonaa weligan waa noolaan doonaa nolol aan dhammaanna ku noolaan doonaa adduunkan waxa u socdaa nolol aan laga dhamma weligeed aan dhammaanayn abadkeeda aan dhammaanayn insha allah meeshaas baa u socdaa insha allah idinkana meeshaas idinka suga marka ay imaataan meeshaas idinka micnaa idinka idinka idinka soo dhaweyn doonaa insha allah ana anaa anaa idinka horumari doonaa iska sabr insha allah walaalayaal wallahi maanta waxaa ra- waa- waa raba inaa inaa ila socotaan aad ila socon aad isla baxno laakiin islaamka shaka kalaa idin dhiibtay islaamka shaka kalaa u haysaan insha allah walaalayaal sabra idin leeyahay walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay walaalayaal insha allah insha allah khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidni illaah waqti yar waqti yar kooban insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye waqti yar insha allah noo sabra waqti yar saacado yar insha allah saacado yar ka baad waa idinla joognaa insha allah inta anaga aan idinka imaanayna insha allah sabra insha allah biidni illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino ah, xaafadihiina aad nabad ku tagtaan insha allah taas- taas rajaynaynaa insha allah islaamkuna waa soo qorsheeyey ilaahi subxaana watacaalana insha allah waana waana gartaagan yahay islaamkuna waa noo soo qorsheeyey insha allah anagana biidni illaah hoosheenna waa gudanaynaa islaamka shaqada noo dhibtin insha allah madaci doon waa gudan doonaa waxaan leenahay marka idinkan insha allah sabra xabsiyada kale walaalahay ku jiran waxaan leeyahay insha allah biidni illaah wallaahi bilaahi walaalaa naga dambeeyey walaalaa diyaarsan walaalaa mar walba saacado walba naftooda u diyaarsan si ay gaalada idinka qabtaan bisa wallaahi bilaahi ragaa u diyaarsan ilaahay u tal saartay marka idinkan waxaan leeyahay insha allah noo soo duceeyey gaalada ay murtadiinta waxaan leeyahay niminyow horta marka ugu horeysa ilaahigiina ka caasiseen rasuulkiina ka- ka kufriseen diintiina ka kufriseen waxaan leeyahay horta tawba idinku waajibta soo tawba keena soo tawba keena soo tawba keena horta waxaa leeyahay soomaalida nin kuu digay kuma dilin waxaa idin leeyahay niminyow tawbad keena diintiin usoo laabta niminyow tawbad keena oo diintiin usoo laabta haddaad tawba keeni weysaan insha allah biidin illaah anigu waxaa diyaar u nahay waxaa mar walba u diyaarsannahay lafaheena inaan mar walba iska qarxino hirooyinkiina intii awoodana inaan samaynayno insha allah biidin illah idinkay gaalada keenteenba insha allah waxay idinka dhici doon waa la arki doonaa insha allah nimankan kufaarta aan wadankeena kusoo duushay ugu horeysa uganda burundi kenya etoobiya maraykan turki nimankan lugadii haddaa aqoon ha loo fasiro insha allah waxaan leeyahay soomaaliya waxaa u malaysa inay rag joogin oo diintooda difaacaya oo dalkooda u dhiminayo oo gabdhahooda difaacanayo oo wadankooda difaacanayo hooyooyinkooda difaacanayo inay joogin oo malaynayseen waa isku soo gasheen micnaha dad murtadiin oo diintooda gata idin keeneen insha allah maxaa ka dhaafteen waa ujeedaan wixii idinka dhacay waa ujeedaan etoobi hadda waxay rabtaa inay baddaani qaadato kuwa kale la mid an waxay rabaan inay wadankeena dhan badahan iska dhaafay wadankeena dhan inay qaataan insha allah haddaa rabtaan taas miidin suurtagelayso waxabaha daalina waxabaha rafaadanina waxaa in roon hadda inaa waddankaa iskaaga baxdaan haddaad diidaanna insha allah ugandha way ogtiin tii buulmareer ay ugu dhacday hadda ilaa hadda kuma baana qaadanin waxaad isku dayaysaa ilaa hadda inaad soomaali kasii mad adeegto soomaaliya ka jirto insha allah kuma jiri doontaan idinkoo dulaysan rafaadsan oo wejigiina hadda bal fiirin karin ay soomaaliya ka bixi doontaan insha allah etoobiyana waxaa leeyahay waxaan leeyahay soomaaliya ku rafaadanina soomaaliya waa ogtiin in raggeesaal ay joogaan ha isku daynina marka soomaaliya kenya burundina waxaan leeyahay haddaba waa dhowdihiin waa bixi kartaan haddaa bixi weysaan insha allah biidin illaah biidin illaah biidin illaah idinka haddaa macnaha ka tashinaysaan waxaa hubkaan iyo gantaaladan iyo qoryahan hadday ka tashinaysaan anaga waxaa ka tashinayno waa ilaahi subxaana watacaala bis qori kama tashinayno gaari kama tashinayno hub kama tashinayno waxaan ka tashinayna bilaahi subxaana watacaala le waay waxaa lasoo baxaynaa lasoo dhaqaaqaynaa hal qori iyo afar qasnad waxaas ayaa micnaa cagta idinka marinaynaa waa artan filaynimadiina idinkana intaas qoriya intaas hubba intaas qoryaala intaas kaaryaala aweetaan intaas gaari aweetaan iska marka hore ay ka jibayseen anagana ilaahay subxaana watacaala soo tal saaranaynaa afar afar qasnad iyo hal qoriya soo qaadanaynaa markaasaa lugta furaysiin war waa ogtihiin dullinimadan iyo rafaadnimadan inaa ku jiri karin waa diidama waddankan nooga baxa waxaa idinka dhici doonan insha allah waa arki doontaan hadda anaga maanta aa baxnay ragga naga dambeeyey insha allah meel aa idin saari doona insha allah biidin illaah umuradana waxaan leeyahay alxamdulilah markana waxaan leeyahay umurada guud ahaan mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay walaalayaal sabra walaalayaal sabra walaalaha loo naxariisto walaalaha yaa laga adkaynin wallahi bilaa haddaa maanta amiir tahay oo walaal mujaahida inuu jihaad u row haddaa dartaada hadal aad dhahday adi dartaa uu jihaadka ugu fadhiistay wallaahi bilaahi waa dembigeen walaal ilaahay ka cabso walaalaha aday amiir u tahay si fiican ula dhaqan si fiican ula macaamilo wallaahi bilaahi qof muslim qof jihaad mujaahid haddaa jihaadkan ka taga wallaahi rafaaday leedahay adi dartaada jihaadkan wax kale mugu tagay qof waxaa arkaysaa nin ani inaa jihaad waa rabaa wax kale mugu tagay jihaadkan nin ninka amiirka ahaa nin dulqaadan uu leeyahay walaalaha loo naxariisto ha loo qalbi furnaado waxaa leeyahay idinkana insha allah biidin illah ilaahi subxaana watacaala ajarkiina madici doone hala sabro insha allah biidinlah tasaasa in leeyahay walaalaha umurada guud ahaan dhammaantood caweydo ugu horey waxaan leeyahay insha allah biidin illaah noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidin illaah anagana marka aa baxno ilaaha ala kulanno insha allah noo soo duceeya noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidin illaah yaanan iloobin insha allah hadalladii ugu dambeeya walaalaha muslimiinta u dhiibinaya insha allah intaan waay halii gaarsiyo insha allah biidin illaah walaalayaal idinkan waxaan leeyahay marka hadalka aa maqashaan codkeeda idin soo gaaro insha allah walaalayaal halii soo duxna loo soo duceeyo khaasatan ragga aan socon hanoo soo duceeyo mujaahidiinta dhan haloo duceeyo insha allah anagana haloo soo duceeyo hanala cafiyo qof walba muslina maanta oo adduunkan ku nool waxaan ku codsanaya cafis qof walba muslim adduunkan ku nool maanta waxaan ka codsanaya cafis inaa caafiyo ilaahay subxaana watacaala dartiisa iyo cafiyo yaa ka codsanaya insha allah biidin illaah biidin illah in ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxay wallaahi bilahi wax kale ma aanan u baxin wallaahi bilahi si ay kale raacidan kale raacida tawxiid in si ay korka naqan laheedaa u baxay wallaahi bilahi reer jircow walaalahay muslimiinta xabsiga ku nool inay si ay nabad ugu noolaan lahaa u baxay wallaahi bilahi wax kale inaysan u bixin hooyada aabahan waxaan leeyahay hooy aab waa idin jeclahay wallaahi bilaa waa idin jeclahay inaa idinka tag marabin laakiinse waxa idinkaga tag waxaa waaye ilaahi subxaana wataala jecelkiisa alla kulankiisa iyo walaalahayga muslimiinta maalin walba ay dhibaataysan yihiin inaa ilaahay sabab iga yeelo ina ilbaabkaas aa kusoo furo ayagoo nabad qoan ilbaabkaas ay kusoo baxaan hooy aab waxaa idin leeyahay ahli soo duce ahli soo duce yaali iloobin biidin illah anigna waa idin soo ducayn doonaa insha allah hooy aab walaalahayga muslimiinta meel kasta joogaan yaanu la iloobin ducada yaala iloobin ducada yaala iloobin insha allah biidin illah biidin illah ducada yaala iloobin cafiskan insha allah walaalaheen dhan walaalaha hadii isla socon dhah lasoo cafiyo khaasatan walaalaha hadii isla socon dhah lasoo cafiyo anagana haliisoo cafiyo anagana haliisoo cafiyo insha allah marka waxaan leeyahay jihaadkan yaa laga tegin jihaadkan ha lawado dhiiggeen yaa la dicin dhiiggeen yaa la dicin liwaxyadan maalin walba ay baxayaan liwaxyadan maalin walba ay socdaan liwaxyadan maalin walba ay shahiidaan insha allah walaalyaal dhiiggooda yaa la dicin dhiiggooda yaa la dicin rag mujaahidiinta dhammaantoodan waxaan leeyahay umrada hala adeeco
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool xaflad lagu daahfurayay dufcaddii labaad ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool munaasabadda furitaanka dufcadda labaad ee macadka qurduba ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xilli macadka qurduba ee deegaankaasi uu horay usoo saaray dufcaddii koowaad ee macadkaasi ka qalinjabisa ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay mid ka mid ah guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على معلم البشرية أجمع وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد أسعد الله مساءكم بكل الخير وأسأل الله الكريم المنان الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم في الجنة الفردوس إخوانا على سرر متقابلين أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية الحمد لله الله يا معد إسكاله الله ينسي نعوينك فرح بدن inoo suurtageliyey inaan galabtaas kugu imaano halkan iyo majmacan aadka u khayr badan ee dib loogu furayo macadka qurduba ee ka furnaa deegaanka buurdhuxunle run ahaantii haddaan nahay lajnadii ka socotay maktabu tarbiya watacliim lixarakati shabaab mujaahidiin waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladdan waxaana soo dhoweynaynaa furitaanka macadka qurdubo ee xafladdan loo qabtay macadka qurduba macad la wada yaqaano wey maantana ka furan wilaayaadkao dhan waxaan rabaa dul istaaggar inaan ku sameeyo maktabu tarbiya watacliim markuu aasaasayay macadkan bal ahdaaftii ku lahaa furuucda uu leeyahay macadkan uu ku leeyahay wilaayaadka ahdaafta loo aasaasay macadka aqsaamta waxbarashada ee macadka uu leeyahay sida laba yaqaano macadka waxaa loo yaqaanaa magaca macad qurduba lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya sababta loogu dooray macadka magacan run-aantii markii mu'asaso magaca loo bixinayo magaca layskama bixiyo ee ka hor waxaa loo firiyaa munaasabo iyo macadka magaca loo bixinaya muasasada tacliimiga ah saamaynta iyo tafaa'ulka laga leeyahay magacan loo bixiyo qurdubo run-aantii qurdubo waa caasimatu bilaadi andalus wa ayna qurdubatu daaru lculuumi fakam min caalimin qad samaa fiiha lahu shaanu qurdubo waxaan rabnaa inaan ku soo xasuusino daakirada dadka muslimiinta gaar ahaan jiilka soo kacayo inay tahay meel ka maqan turaah iyo dhaxal ay leeyihiin oo ka maqan bilaadda andalusna waa la yaqaanaa waa bilaaddii muslimiinta markii la waaye kadib ay u bixiyeen alfirdows almafquud firdowsadii la waayey waa xadaaratlcaalam caalamkan aad arkaysaan xadaarada ilbaxnimada meesha laga soo xambaaray waa qurdubo culummo fara badan ay soo saartay aqoon-yahanay soo saartay waxay soo saartay adiba iyo takhaatiir waxay soo saartay muhandisuun iyo injineeray soo saartay run ahaantii waxay ahayd jaamacad wax soo saar leh run ahaantii marka danta aan ka leenahay waa keliya inaan soo xasuusinno muslimiinta daakiradooda qurdubada ka maqan ahdaafta loo aasaasay oo maktabkuu ka lahaa markuu aasaasayey hadafka koowaad waa nashru dacwati ilallah dacwada alle in la faafiyo iyadoo la adeegsanayo wasiilo ah wasiila tacliimiya nidaamiya wasiilada waxbarasho oo nidaama iyadoo la jamcinayo xalaqaadkii wixii lagu baran jiray iyo tacliimtii nidaamigaah oo ardayga loo nidaamiyey wakhtina la siiyey wakhti kooban oo afar sanana ardaygu kaga qalinjibinayo kadibna uu qaadanayo shahaado u dhigmato thaanabi ujeeddada labaad waa in la helo macaahid macaahid thaanawiya sharciya in la helo macaahid thaanawi ah oo haddana xoogga lagu saaray dhanka sharciga ah aan laga tegin xagga culumta tajriibiga ama maadiga midda saddexaadna in la soo saaro jiil wanaagsan oo ku hubaysan cilmi oo yaqaano cilmi maanta sharci ah oo fadhiyo maadigana dhankiisii wax ka yaqaano iidana waxaa ka mid ahdaaftii ahdaaftii waxaa ka mid ahaa in maanta ay noqoto mambac cilmi ah oo maanta lagu waraabiyo jihaadka furuucdiisa oo dhan makaatibtiisa oo dhanne ay u noqoto meel maanta ay ka qaataan run ahaantii waana wax muuqdo maanta qaybaha uu leeyahay camalka oo dhan qurdubo waa ragga run ahaantii u hayo hoggaanka u hayo qurdubo waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay masdaru akhlaaqi waalcilmi meel akhlaaqda laga qaato cilmigana laga qaato markayaadan ka qadin nasiibkaaga aad ku leedahay waan u dardaarmay dadka muslimiinta on inay ka faa'iidaystaan haadaa maa aquulu wallahu waliyu tawfiiq suldaan bunow oo ah suldaanka beesha hadame ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda lagu soo maamuusay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد لا مهد بلاوي دمات بن لهين runtii xafladan ololka furahaay mahad qurduba waa xaflad eedi eedan qiimo badan waa xaflad eedi eedunan ka farahsanna ma inis sheegane oo aska buraarijiyaane guud haan horta ini owlaaden walbarsanan unina walbaranan qofka hadi walbarada marwelban way sheegay way kana nagay naftis anfa'e weelidii anfa'e umatu guud hanga anface hoob walan barana sediidaas nooba dhabaata laykei naftis lagu bilaw mayba asfaraane owlaado ani tacliinil weydii madaarista i macaahidda buusaman taas aan is dardaaramaan tan kale mayba aan is dardaaramaane weelidiinta iyo oka wajahanta owlaado una dhalnen aqligii walka barada faden dadaalkii walka barada faden sabrkii walka barada faden ini una nookoyto liinbaahinyi maana mawale ariiru jiheeyo fadaayan kahaayo fadaayan kuwarqaba ninku baahinyin ini kuwarqabnan owlaada maybu ahana maadka layjeeyey maybu ah hoolis dhan kubahey maybu ah maalinka lay aayo maaqay liin bilawnay dadaalka ida gudaajaha koosay bilawday wal barashada alla obsiin kadib liwalhaad haddii la helo la helaleeri maana dhugini la hel dhadhaan walma baradaw ini dadaal la hel ini sabr la hel waliinka sabrna hadaf maamay ku deeraw qofku wala baradaw ini wal aama hel gudaadka wal dadbaraw gudaad hanuunsanginihaad zamanka aada ta'aliinta qaadadaasona zaman dheerani nagada maanaa shangee sheeg may ku nagadaa iraanig maana likin walhaad hoobna noo hel mas ardayka luku hele akhyaare hadafkunu fadaana ogoonta ku deerana ilaahay subxaana wa tacaala ma weydiisadaana ilaahay towfiiqdin waafaji wal barashada ilaahayni hagaaji kelimada intaasaa ka kooba bilaahi towfiiq wasala allahu ala ala nabina moxamed waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa munaasabadda daafurka dufcaddii labaad ee macadka qurduba ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool soo gebagabeeyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما أما بعد أولا وآخرا ما يمهد نغاني الله سبحانه وتعالى oo mudun in lagmahadnaga nicmooyinka faraha badan le un han koobo kornana na sii islaamnimadan kuwiinta iyo amniga iyo nabadgelyada istiqraarka bacda xamdulilaahi subxaanahu wa tacaala may baan mahadnagay wafdiga ku socday maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin oo safar dheer ha galay geeka niilarooga gobolka bokool oo martiniinka iyin gaar ahaan magaalada buurdhuxunle jazaahum allahu khayra jazaa oo xaafladun qiimaha badan le furitaankana inyo ha noola qiib galan fursaddaas yahayti dahabiyan ingata jazaahum allahu khayra jazaa towciyo iyo wacyigelin iyo towjiihaad oo dhaxalgal eh waninjeediyan may balana jazaakum allahu khayra jazaa beryaawonba magaalada maanaa nuurka ku bahaayi aragaasan aftiin jawaab maanaha deeri insha allahu tacaala may balana marxaban bikum ha dhowaada gaamo furun ha ka dhowaada intaas markii aanan ka gudoomay kaloogma hadnagay bacdallahi subxaanahu wa tacaala dadka mushaarikiinta ee xafladanka ku qiib galan oo ardayda leh waalidiinta leh ganacsatada leh nuqabada leh iyo dhammaan culamaauddiinka jazaakum allahu khayra jazaa walana intaas kadib walaalyaal ee macdu qurduba oo may wahaa dufcidii lamaad lakufuraha iyo magaaladu buurdhuxunlo runtii eed eedaan ka faraxsagna jazaahum allahu khayra jazaa magaalada buurdhuxunlo dadshe may ballanaa hanii'an lakum may waali markii lamaad dufcudii lamaad yamaynasnasiiban waaldhataan in la kufuro magaalada buurdhuxunla naftiya marka may wahaa ilaahay in lanka mahadnagiyo mudunta gobolkan bokool meelkala hadda qurdubo nasiiban waaldhatay la kufuri hadda ka horma jarta allaahuma wala hadda damacsagno ilaahay hoobniin suurta geliyey markii laku reebo laakiin reer buurdhuxunla nasiib mayn waaldhadaan in hal dufa hadhamahaysadaan dufco lamaadna gee kala furo may ballanaa insha allahu tacaala siin hasuusiyay nicmadaas yahayti shukriya siin ku baahanta marka ilaahay subxaana wa taala anka mahadnaga mayna lanaa insha allahu tacaala macadka qurduba wali usaeyi walku hadali wal sheegi hadafka lunfuri wal sheegi baahida bulshada iyo adeega bulshada oo waxbarashada anka horreyta in usmaana ku aqabtara yalanka tala gale insha allahu tacaala sadar muuqa su-aalku dhangalaareey dufcudii koowaad macalimiintii ha ku baxeen qaarsho iskuulkun alqamar un hadda roogna yaa meelaraay macalimiinka iin wilaayaadka kala warshaba isku dhaafra marka insha allahu tacaala dadkii fursadnan halnay hadda ka hor fursadnan abuurnana yoona insha allahu tacaala may rajeena haddii ilaahay ogolaado dadka ku qalanjibiyo hadda meelo roogaan gabro oo kale labaatan meey gabdhood iyo shahaado inta laku sii shahaadiya inta laku sii yoona may laku yaaba in magaalada roogaan oo walkale hadda siyaasadahay aan jarna insha allahu tacaala may inka bashaariyaan dadka dufcadii hore ha ku qalanjibiy oo gabdho leh ama wiili leh lankiiba hadda shaqan hayne macalan annagana macnaha may diyaaranataa insha allahu tacaala mu'asasada maamulshee ballan qaadana dadkaasi oo haya in majaanan ama lacaglaan wallaka baradoon oo ah icdaad oo macnaha lilmucallimiin macalangnimo lan diyaariyaw fursaddaas horta ku faa'iidaysadaasan insha allahu tacaala macadka qurduba iyo marka macnaha biyo haya labaatan haddii ayin haddii konton ayin dadkii hore ha ku qalan jibi koorso oo macalangnimo lanka diyaariyaw oo lacag la'aan siyo marka may la rahay bulshadan anfacan bareefad hoofadow lanka anfurud hoofadow maana madaarista nidaamiga ee ku jarta may la rahay sida alqamar iyo wali lamada usmaalanka nagada fadi amba alxigma oo kale usmaana maalanka nagada fadi walan diyaariya insha allahu tacaala waqtigii ka qaadatoona kolley hoo badad hataa lacag mal weydiiya insha allahu tacaala taas kolley dadkaas iyo fursadaas insha allahu tacaala minxa daraasiya iyo isku hata insha allahu tacaala waana koorso deg deg ah oo keliyaan ata in lanka macalangnimada iyo mawaadka tajriibiga laku dhiso jazaakum allahu khayra jazaa intaasna may ballanaa waa insha allahu tacaala adeeg oo dadka lanqobda waay marka insha allahu tacaala macadka marka dadka waweyn iyo dadka yaryarba dhammaan ku faa'iidaysadaan gebro oo kale maasha allah hanii'an lakunna siinbogaadiyaana may waali walbarashadii hadda may ka koobantaa gabdhaha may waali maraakisti macadu khadiija haddii ata alxikma haddii ata diiwaanka laakiin gudbiya ood aragaas bilaagaan badan gibroon badan ilaahay barakaaya war meegalkii aawe walmal bardaa fursadaha ka dhaafti inta roogda may la rahay walbaroy faa'iidaysay marka jazaakum allahu khayra jazaa fursaddaas marka halku faa'iidaysadooy aysiin garab marna insha allahu tacaala intaasan lahaa walaalayaal walaa unu mugdiga kukubaha korna cilmiga aqoonta sharciga waaye marka may wahaa xadaarada ilbaxnimada kulli may ka koobantaa cilmiga ka koobanta iyadaan aasaas anga jazaakum allahu khayra jazaa wala barada kornan oo may wahaan jaamacada dugsi sare macaahid dhammaan hadda wilaayaadka maasha allah ilaahay ba ka maasan marka may wahaan buraarug wiinga jar بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in aan soo gudbinno barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا أمة الإسلام